إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan hadduu allah qadaro waxaa ka mid ah dhallinyaro soomaali ah ayaa lagu dilay waddamada kanada iyo maraykanka toban qof oo shacab ah ayaa wax ku noqday duqeyn ay ciidamada shisheeye ka geysteen shabeellaha hoose waxaa degmada afgooyi ee gobolka shabeellaha hoose ka dhacay weerar qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka qalqal dhanka ammaanka ah ayaa soo food saaray dowladda federaalka ah kadib markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku goodisay inay jiiri doonaan dhagaxaanta ay xarumahooda ku wareejiyeen walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa diya u kala qaaday beelo daris ahaa oo gacanka hadal ka dhex dhacay askari ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa isku soo dhiibay walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa walaayada galgaduud weli ka socda saka qaybinta xoolaha nool iyadoo degmada galcad xoolo ku siisay dad badan oo danyar ah afar iyo labaatan qof ayaa lagu dilay suudaan iyadoo mawjado barakac ah ay ka socdaan galbeedka gobolka daarafuur ee dalkaas warkeena waxaaad ku dhegaysan doontaan xubinta ganacsiga u diyaargarooba isagoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo fidsan dhalinyaro soomaali ah ayaa lagu dilay waddamada kanada iyo maraykanka warkan waxaynu faahfaahinaya wariyaheen cabdifataax maxamed qaasim wararka ka imaanaya qaaradda ameerika ayaa waxay sheegayaan in ugu yaraan afar dhallinyaro soomaali ah lagu dilay weeraro kala duwan oo halkaasi ka dhacay dalka maraykanka kooxo hubaysan ayaa weerar khasaare dhaliyey ku qaaday mid ka mid a xaafadaha ay soomaalidu ku badan tahay ee magaalada minneabolis weerarkan ayaa waxaa ku dhintay hal qof iyada oo mid kale uu ku dhaawacmay sida ay sheegtay jaaliyadda soomaalida ee maraykanka dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay oo dhammaantood soomaali ah ayaa waxaa weerarkooda loo adeegsaday middi ama toorrey ma jiro wax tallaabooyin ah oo ay arrintan u qaaday dowladda maraykanka marka laga yimaado booliiska oo sheegay inay baaritaanno ku sameynayaan sidoo kale dalka kanada oo dhaca waqooyiga qaaradda ameerika ayaa lagu dilay saddex qof oo dhallinyaro soomaali ah saddexdan ruux ayaa lagu toogtay magaalooyinka edmonton ontario iyo alberto sida ay saxaafadda u sheegeen qaar ka mid ah eheladooda mas-uuliyiin u hadlay laamaha ammaanka ee dalkaasna waxay saxaafadda u sheegeen inay baaritaano wadaan dalalka maraykanka iyo kanada ayaa waxaa aad ugu soo badanayay sannadihii lasoo dhaafay dilalka ka dhanka ah soomaalida kuwaasoo intooda badan ay geysanayeen kooxo cunsuriyiin ah dadkii ugu dambeeyey ee lagu dilay maraykanka ee soomaalida ahaa waxaa ka mid ah nin oday ah kaasoo u dhintay feer sanka lagaga dhuftay isku soo wada duuba waxay xilligan cabsi badan la soo gudboonaatay soomaalida ku dhaqan dalalkaasi maraykanka iyo kanada waa mahadsantahay cabdifataax toban qof oo shacab ah ayaa wax ku noqday duqeyn ciidamada shisheeye ay ka geysteen shabeellaha hoose waa kan wariyaheen cali aadan oo warkan shabeellaha hoose inooga soo diray wararka naga soo gaaraya deegaan u dhow magaalada marka ayaa ku waramaya in halkaas duqeyn ay ka geysteen ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalka duqayntan ayaa ka dhacday tuulo ku taalla inta u dhexaysa magaalada marka iyo nomber konton oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxayna timid ka gadaal markii ciidamada shisheeye ee uganda ay hobiye ku garaaceen qof degan tuuladaasi khasaare ayaa ka dhashay madaafiicda ciidamada uganda ay u geysteen dadka rayadka ah waxaana inta la xaqiijiyey ku dhaawacmay siddeed qof oo qaarkood halis yihiin magaalada marka uu u dhow halka duqaynta ay ka dhacday ayaa la geeyey dhaawacyada qof ka tirsan ehelada ku waxyeeloobay duqaynta ayaa ka sheekeeyey sida ay wax u dhaceen wuxuuna sheegay in xilli habeen ah iyaga oo hurda ay ku soo hoobteen hoobayaal kadibna ay khasaare ka soo gaartay ninkan ayaa wuxuu aad ugu deeranayaa dhaawacyada qaarkood oo halis ah magaalada marka waxay ugu dhaceen xalay sakdii dhexda hoostayaal meelahaasoo degan hoobayaal ay horsadeen xaasidihii dadka ay degnaayeen shacabka ay degnaayeen sakdii dhexda iyadoo la jiifo oo dhammaanba la jiifo la hoyri yay ay hoogayaala marka ay ku horsadeen meesha xare amisooma ka dhow xaradii amisooma kale waxbay ka dhaceen aan maleynaa weerar iyo waxay ka dhacaan iguma sheegi karan maxaa la idhaahaa ayaga waxaana soo tuurisay qiyaaseen maya diyaarad maahan aniga waxaan ugu dhow xare amisooma meelahaas ka dhow oo dadka shacabka ay tegi yihiin waa waxaa meesha ay kasoo dhaceen amisoomtaa soo tuurtisay aniga aan oo ina la tahay hadda dhibaatada intaan ognahay oan ishaayan ku aragnay waa sideed qofood waa dhibaato aad u culus ay qabaan qaarkooda dhaawac aad u culculus ay qabaan dhibaato aad u fara badan ku dhacday firir aad u badan oo dhawaayo oo farka dhan macnaa jirka dhan saameey yaan u badan ilaa hadda wax geeriyooda ma jiro laakiin waa dhawaayo halis ay qabaan qaarkood deegaanka waa waxaa la yidhaahaa maxaa la yidhaahaa tuulada ee ismaaquula la yidhaahaa tuulada ismaaquula la yidhaahaa magaalada marka dhinaca jinaal xaggiisa uu gaagan tahay maxaa la yidhaahaa adiga inta kilomitr ay ku jiraan waxaa qiyaasa adiga shan kilomitr ilaa lix kilomitr ay magaalada marka u jirtaa waa dhinaca dhoweyda xaggeeda janaal xaggeeda waxay u dhexaysaa adiga markii nidhaaho qiyaas ahaan oo magaalada markay ku toosan tahay oo dhinaca wowi xaggiisa markii waxay u dhexaysaa iyo number conton dhacdadan naxdinta leh ayaa ku soo aadaysa iyada oo dhowaan sidaanoo kale isla ciidamada shisheeye ee uganda ay qof beeraley ah ku doqeeyeen meel u dhow degmada janaale kadib markii ay duqeeyeen xilli uu beertiisu ku mashquulsanaa dhacdooyinka noocan ah ayaa ka dhaca qaybaha ciidamada shisheeye ay ugu sugan yihiin gobolka shabeellaha hoose waa mahadsan tahay weli wararka shabeellaha hoose ayaan ku guda jirnaa waxaa degmada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose ka dhacay weerar qorshaysan oo lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka howlgalkan oo ahaa mid lasoo abaabulay ayaa waxa ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku beegsadeen askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk oo aada u dhibi jiray dadweynaha ku nool degmada afgooy sida laga soo xigtay goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in askariga la dilay oo caan ku ahaa dhibaateynta dadka rayidka ah ee ku sugan degmada afgoy dad badan oo ku sugan degmada afgoy islamarkaana uu hore u dhibay ayaa saaka waxa ay sheegayeen inay ku faraxsan yihiin dilka loo geystay askarigani kuwa la midka ah ee mar walba dadka dhaca degmada afgooy ee shabeellaha hoose waxay ka mid tahay degmooyinka sida xiriirka ah ay uga socdaan howlgallada lagu beegsanaya askarta iyo saraakiisha ka tirsan dowladda federaalka ah qalqal dhanka ammaanka ah ayaa soo food saaray dowladda federaalka ah kadib markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku goodisay inay jiiri doonaan dhagxaanta ay xarumahooda ku wareejiyeen waa kan wariyeena maxamed cali aadan golayaasha kala duwan ee dowladda federaalka iyo shisheeyaha ku sugan magaalada muqdisho waxaa toddobaadkan soo wajahay culays dhanka ammaanka la xidhiira kadib markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku goodisay inay ku beegsan doonto xarumaha sida aadka ah dhagxaanta loogu geedaamay ilawareedyo ayaa warbaahinta islaamiga ee alfurqaan u xaqiijiyey in labadii maalmood ee lasoo dhaafay aysan shaqaalaha dowladda qaarkood tegin xarumahooda siiba wasaaradaha waddada maka almukarama oo ay u badan yihiin dowladda iyo shisheeyaha marka la eego isticmaalkeeda iyo baaxadda goobaha ay ka degan yihiin ayaa waxaa la geeyey ciidamo dheeraad ah oo uu qalqal badan ka muuqdo shalay xilligii barqadii waxaa mar quraayay askartu ka kala carareen gaari saarif ah oo yaallay inta u dhexaysa shaqaalaha iyo waddada xaaji baasto iyagoo u qaatay inay saaran yihiin dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ama uu yahay mid meesha loogu diyaariyey gaariga oo ay cidna saarneen ayaa in muddo ah la guulguulayey iyadoo xerada xalana laga dalbaday eeyo iyo niman caddaan ah oo aad u gabbanaya balse waxaa mar dambe la ogaaday inaanay gaariga cidna saarneen uuna leeyahay mas-uul ka tirsan dowladda federaalka sidaasi la mid ah waxay doraad ciidamada dowladda ka kala carareen gaari kale oo yaalla meel ka mid ah waddada maka almukarama askarta ayaa difaacyada ka soo baxay jidkana furay kadib markii uu yimid sargaalkii lahaa gaariga oo ay aqoonsadeen hoteellada iyo xarumaha dowladda waxaa ku badan kala shakiga iyo guurguurka tusaale ahaan xildhibaan ayaa ka soo guuraya hotel s y l isagoo degaya hotel saxafi ama jasiira halka kuwo kale ay ka soo guurayaan naase hablood ama ambasador islamarkaana dabamaraynayaan kuwii soo qaxay sidaasi la mid a xarumaha shisheeyaha ayay ka jirtaa baqdin aad u xooggan waxaana ay mid walba ay ka dhigan tahay furin ciidan oo gaarigii ka soo ag dhowaadaba qoriga lagu fiiqayo xitaa hadduu mas-uul saaran yahay baqdintan amni ee soo wajahday shisheeyaha iyo dowladda federaalka ayaa ka dambaysay kadib markii afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu sheegay inay sii laba jibaarayaan beegsigooda ka dhanka ah xarumaha dowladda federaalka haddii aan nahay xarakatu shabaab almujaahidiin waxaa naga go'an inaan gaaladaas iyo murtadiintaas diinteennii dalkeennii iyo dadkeenniiba duulaanka ku ah inaan la jihaadno goob walbana aan ku beegsanno xaqiiqdu waxay tahay in dhagxaanta riddada iyo saliibiyiintu ay ku gooyeen waddooyinka muqdisho aysan hor istaagi karinin howlgallada mujaahidiinta ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu awood mujaahidiinta u siiyey inay maalin walba xarun xarumaha cadowga ka mid ah weerar ku ekeeyaan xildhibaanada baarlamaanka federaalka oo dhowaan kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa sheegay inay dowladdu ku fashilantay ammaanka hawsheedana ay ku soo aruurtay waddooyinka oo dadka lagu dhibo iyagoo aanan awoodin inay baajiso xitaa hal weerar walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa dii u kala qaaday beelo deris ahaa oo gacanka hadalka dhexdhacay warkaan waxaa inoo soo diyaariyey oo halkan ka soo jeedinaya wariyaheen cabdulaahi yaasiin jaamac munaasabad ka dhacday walaayada jubbooyinka gaar ahaana magaalada jilib ayaa iyadoo laisu uur xaaran yahay waxaa lagu kala qaatay magta amaba diyada nin lagu dilay duleedka magaalada kismaayo ninka la dilay oo u dhashay beesha cawramale ayaa waxaa dilay laba nin oo u kala dhashay beelaha sheeqaal iyo leelkase beesha leelkase ayaa qaybta diyada kaga soo aaday waxa ay ku wareejisay beesha cawramale cabdulqaadir maxamed cali oo ah hogaaska cawramale ayaa waxa uu sheegay in walaalahooda ay ka guddoomeen qaybta diyada uga soo aaday anigoo ah ugaaska beesha coormale ee jubbooyinka ugaas cabdulqaadir maxamed cali waxaan halkan ka soo jeedinayaa xaflad ku saabsan shareecada islaamka oo ahayd nin reerka aan suldaanka ka ahay oo ay wada dileen laba nin oo u kala dhashay beesha leelkase iyo beesha qudub oo muxuu ahaa xilli hore ahaa oo maxkamadda islaamka gobolka ee jubbooyinka ay ku xukuntay boqol neef oo mukhafafo ah magtaas oo loo qeybiyey labo labadaas beelood ee aan kor ku soo sheegay reer leelkase iyo reer qudub qaybtii leelkase ayaa ugu dambeyn waxaanu kala qaadanay muxuu ahaa in boqol halaad bay ahayd dadkii mawdamka ahaa ee ninka la dilay dhalay ayaa la codsaday in ay lacageeyaan wayna ogolaadeen hashiina waxaan ku qaymaynay len mukhafafadu geeleeda waa kala yariryahay saddex boqoloo doolar saddexdii boqoloo doolar konton neef waxay noqonaysaa shan iyo toban kun shan iyo tobankii kun intii ugu dambeysay ayaanu maanta kala qaadanay xafladda aanu u fadhinaa ilaahay baa ku mahadsan arrintaas waxaan soo marnay wax badan oo nin raga oo boqolowa oo maag loo dilay hatantaa waaba mukhafafee oo bac yaroo bacmadoowe laba milyan ama saddex milyan keliya lagu kala qaadanayo kan kale haddii lagaba aboodroon yahayba muxuu ahaa in maag loo dilaayo ninkii kale ama laba kale laga dilaayo muxuu aha ilaahay baa ku mahadsan bacdallaahi walaayada islaamka ayaa ku mahadsan oo soo noolaysay sunnadii islaamka oo xaqa muxuu ahaa in ilaahay uu noo jideeyo oo muxua la kala qaato ama muqallada ha ahaato ama mukhafafa ha ahaato tii baanu maanta u fadhinaa ilaahay baanu ku mahadinaynaa bacdallaahina waxaan ku mahadinaynaa muxuu ahaa in xarakada islaamka shabaab mujaahidiin oo soo noolaysay sunnadaas muxuu ahaa nin badan muxnaha duugawsanayd ama muxuu ahaa booraysnayd nabadoonka beesha leelkase ee walaayada jubbooyinka nabadoon axmed shire ayaa asiguna goobtaasi ka hadlay waxaana uu faahfaahin ka bixiyey diyada ay bixiyeen si sharaf leh oo macaan leh oo walaalnimo aan isku dhib lahayn macnaha magdheerta hal sanaan baan ku ballannay saddex bilood baan ku siinay waxoodii o dhan dadka islaamkaa oo dhiig kala gelayo dhan shareecada ku hoos noolle aan ugu baaqayaa inay sidaas ku kala qaataan walaalahood ayna ku dhibin waayo magt dukaan dayn laga qaatoo kale weeye waa nin boqolle wey dhiiggiis ilaahay baa xaaraantinimeeyey inaada marka hore dilinba waa leedahay haddaad dishidna si walaaltinimo leh oo sharaf leh inaad isaga bixisid yani aadan dhihinna qabiil war qabiilo waxii cafiya qabiil waxba ma cafiyi karo ninka welidamka oo dhiigga iskale oo ninka dhintay dhalay oo dhaxalkiisa le ninkaas unba ama wax kuu dhaafi kara ama waxaygaisii ku wada dhihi kara hadday mukhallado tahayna saddexduu sharcigu banneeyey unbaa lagu wada dhaqmayaa waxa weye ama waa la cafiid ama waa la qaadan ama yani waa la qisaasi sharcigaa wax walba kitaabka ilahay bay ku qoran yihin walaalayaalo marka dadweynaha soomaaliyeed waxaan ugu baaqaya muslimiinta magta islaamka dadka dhiiggiisa inaan la fududaysan haddii ay dhacdana in layska bixiyo walaayaadka islaamiga ah inta badan kama dhacaan dilal iyo dagaallo qabiil waxaa durbadiiba lagu dadaalaa sidii dembiiliyaasha loo soo qaban lahaa kadibna maxkamad loo gey lahaa dadkii dhiigga iska leh ayaa waxa ay ku dhaqaaqaan saddexda ikhtiyaar ee shareecadu ay siisay oo kale ah in ay dishaan qofka dembiilaha ah ee dhiigga galay iyo in ay cafiyaan iyo in ay diyo qaataan
askari ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa isku soo dhiibay walaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka wariyeen abuubakar ibraahim geedi ayaa warkan inoo soo jeedinaya askarigan oo muddo afar sano ah ka tirsanaa ciidanka booliiska maamulka jubbaland ayaa isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka askarigan oo si gaara kaga shaqaynaya magaalada kismaayo laguna magacaabo cabdiraxmaan macalin daahir ayaa la soo goostay qoragii uu ka howlgeli jiray waxaana lagu soo bandhigay degmada jilib ee xarunta maamulka islaamiga ah ee jubbooyinka cabdiraxmaan ayaa ugu horreyn ka warramaya dhibaatooyinka ay dadka shacabka ku hayaan ciidamadii uu ka midka ahaa ee booliiska isagoona sheegaya in qayb ka mid ah saldhigga booliiska laga furay jeel cusub isaga ayaana ka sheekaynaya aniga horta dhibaato aad iyo aad boqolkiiba boqol u xun una weyn ayay ku hayaan shacabka jooga magaalada kismaayo wax loogu yeeray ciidanka booliiska gaar ahaan midda koowaad waa mida waxaa ka mid ah inay dadka ay u geystaan jirdil dhibaato waxaa kaloo usii dheer inay dadka ay dhacaan dadka shacabka ahaa sida gawaarida caasiiliyada biyalada laamiga ka shaqaysato sida wax alaal wixii shacab oo laamiga magaalada soo galaya camal wax alaal wixii magaalada ku cusub haddii ay arkaan waxay leeyihin sida nin sunnada nebiga salallahu caleyhi wasalam ay ka muuqato camal ama gir reebtay camal in ay dhahaan al-shabaab baa tahay in la jirdilo qofka jeel ogaadeenkii aan ku maqli jiray etoobiya ayaa halkan kismaayo laga furay mideeda kale qaybta weyn ee booliiska kismaayo xabsi ogaadeen wax la yidhahdo ayaa ka furan oo dadka muslimiinta lagu jirdilo ninka haddii sunnada nebiga sala allahu caleyhi wasalam lagu arko xeebta ayaa la geynayaa waxaa waa la jirdilayaa waxaa la leeyahay al-shabaab baa tahay intaasi kadib askarigan ayaa ka warbixiyey sidii ay ugu suuro gashay inuu soo gaaro wilaayada jubbooyinka waxa uuna dhanka kale baaqu diray saaxiibadiisa uu kaga soo tegay halkii uu isagu ka yimid waxaa iigu suurta gashay inaa ay imaado halkan rag ka tirsan wilaayaadka islaamiga jubbooyinka kadib markii xiriir dheer aniga aan sameeyey aan isku dayay inaan kasoo tago halkaas rag wilaayaad ka tirsan ayaan la soo hadlay telefoon number ayaan iska soo hormariyey raggii ayaan la soo hadlay sidaas daraaddeed waxaa igu suurta gashay inaan raggii aniga ayaga aan seegno geedgeed aan iskugu soo imaano oo anna raggii aan u imaado wabilaahi towfiiq oo sidii raggii ilaahay subxaana watacaala waddada toosan uu isoo waafajiyey badan oo raggaa ku jira oo dhallinyaro ah oo aniga ayaga aan isku ogeyn inaan isla tagno kadib markii kalsooni fiican aan ka heli waayan aniga keligay aan go-aansaday inaan iska tago raggaa waxaa u sheegaya inay iskaga soo tagaan halkaas askarta maamulka jubbaland ayaa inta badan isku soo dhiiba wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka war ku saabsan sake laga qaybiyey gobolka galgaduud ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga waxaana soo jeedinaya wariyeena maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa dalagga waddanka sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sidoo kale xubinteenna waxaad ku maqli doontaan khasaaraha ganacsiga turkiga ee dibadda oo kordhay raashinka waddanka haddaan ku horrayno waxaa suuqyada ugu badan ee laga hela ka mida kuwa ku yaalla koonfurta soomaaliya gellayda ayaa ugu horraysa oo ka soo gooda beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa sagaal kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeedii oo ah siddeetan koomba siddeetan shood ama siddeetan madaal waxaa la iibinayaa lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah masagada moordida ama haruurka waxaa koombadeedii ama shooddeedii la iibinayaa sagaal kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeedii oo ah toddobaatan shoodna waxaa maanta la iibinayay lix boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan egno koombadeedii waxay ahayd toddoba iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeedii oo ay ku jiraan toddobaatan madaalna waa hal milyan boqol iyo sagaashan kun oo shilinka soomaaliga ah saliid macsarada haddaan egno jirgaankeedii waxaa la iibinayaa hal milyan afar boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka liitarkeeduna uu yahay toddobaatan iyo shan kun oo shilinka soomaaliga ah iminkana waa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey ee suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid caddayda haddaan ku horrayno waxaa jirgaankeeda maanta la iibinayay sagaal iyo toban dollar iyo bar sokorta loorkeedii kontonka kiilo waxaa la iibinayaa labaatan iyo laba dollar dhibic labo bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii saddex iyo labaatan dollar halka nuuciisa xamsaha uu maanta suuqa bakaaraha ka yahay soddon iyo siddeed dollar iyo bar baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay uguna fiican waxaa maanta la iibinayaa kartuunkeedii lix dollar dhibic labo makaroonida nooca yaryar kartuunkeedii waxaa la iibinayaa lix dollar iyo bar baasta balballaar oo iyaduna laga keeno waddamo kala duwan waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay lix dollar iyo bar timirta nuuceeda v i b da loo yaqaan waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay toban dollar caanaha ankorka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay boqol iyo kow dollar xilwa waa siddeetan iyo saddex dollar halka bahjo uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo lixdan iyo toddoba dollar iyo bar oomada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa koob iyo toban dollar dhibic labo markaana haddaan u weecanno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii dollar lagu beddelayay shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan shan boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah xog rasmi ah oo uu turkigu bixiyey maalintii shalay ayaa waxay shaacisay korarka hoos u dhaca ganacsiga dalkaasi inkastoo ay sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun sagaal iyo tobanka ay badnaayeen waxyaabaha ay dhoofiyaan xogta hay-adda tirakoobka ee turkiga waxay muujisay in qiimaha dhoofinta intii lagu jiray bishii nofembar ee lasoo dhaafay ay ahayd shan iyo toban bilyan iyo shan boqol iyo saddex milyan oo dollar taasoo ah koror eber dhibic hal boqolkiiba ah marka la barbar dhigo isla bishii lasoo dhaafay mas-uulku wuxuu sheegay warbixin in qiimaha dhoofinta turkiga inta lagu jiro tobanka bilood ee ugu horreeyey ee sanadka laba kun sagaal iyo tobanka uu kordhay hal dhibic siddeed boqolkiiba marka la barbar dhigo isla muddadii sanadkii hore bayaanka ayaa intaa ku daray in wax soo dejinta turkiga ee tobankii bilood ee ugu horreeyey sanadkii laba kun sagaal iyo tobanka ay hoos u dhacday boqolkiiba koob iyo toban bayaanka ayaa lagu sheegay in qiimaha alaabooyinka la soo dejiyey intii lagu jiray bishii nofembar ay gaarayaan toddoba iyo toban dhibic toddoba boqol soddon iyo toddoba bilyan oo dollar oo ah sagaal dhibic toddoba boqolkiiba marka la eego nofembar laba kun siddeed iyo tobanka bayaanka ayaa tilmaamay in hoos u dhaca ku yimid ganacsiga shisheeye intii lagu jiray nofembartii lasoo dhaafay uu ahaa laba bilyan iyo laba boqol soddon iyo afar milyan oo dollar dhanka kale warbaahinta rasmiga ah ee dalkaasi ayaa sheegtay in xukuumadda ankara aysan ku dalban doonin canshuur kordhinta hoos ah oo ku saabsan waxyaabaha khamriga iyo tubaakada ah iyadoo la raacayo sicir bararka soo saarka qaybta hore ee sanadka ganacsiga turkiga ayaa waxaa aad ugu laran ribada iyadoo mukhaadaraadkuna uu caadi iska yahay marka laga reebo qaybo ka mid ah oo ay shuruucu samaystaan waxaana ay dowladdu xoogga saartaa sidii ganacsiga dibadda dhaqaale uga heli lahayd iyadoo dhib walba u maraysa soomaaliya ayaa ka mid ah waddamada ay badeecada u soo dhoofiyaan waxaana ay cuuriyaamiyeen ganacsatadii soomaalida iyagoo keenay xitaa waxyaabihii ay soomaalidu samaysan jireen sida cajiinka mushaarida qalabka dhismaha iyo raashinka caadiga ah intaa waxaa ka daran si xun waxudoonnimadooda isbitaalka digfeer oo ay maamulaan qofkii qof bukaan ah booqanaya waxaa laga qaadayaa lacag oo uu albaabka uga gudbo meydkana waxaa laga qaadayaa lacag iyadoo lagugu dhufanayo daqiiqadaha uu qaboojiyaha ku jiro intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
gobol ku yaala dalka suudaan oo uu ka socdo barakac xoogan dadna lagu laayay ayaa idinku soo maqan war ku saabsan balse markaan sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya wariyeen axmed xasan goodax waxaa walaayada islaamiga ah ee galgaduud weli ka socda saka qaybinta xoolaha iyadoo degmada galcad xoolo ku siisay dad badan oo danyar ah ku dhowaad shan boqol oo neef ayaa maalmihii lasoo dhaafay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxay u qaybisay quusas isugu jira fuqara iyo masaakiin wilaayadda ayaa dadka ugu kala roonaanaysay qofba qofka uu ka faqiirsan yahay waxaana kuwooda ugu daran la siinayey min soddon neef oo ari ah halka derajooyinka ku xigana la siinayay labaatan ilaa iyo toban neef oo ari ah qoosaska qaar ee ka faa'iidaystay saka qaybinta ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah waxayna sheegeen inay aad ugu baahnaayeen iyagoo u ducaynayay walaalahooda muslimiinta ah ee laga soo qaaday
degmada galcad waxaa lay siiyey soddon neef waa siiyey walaayada islaamka ayaa siisay kaas lama koobi karo lama koobi karo islaamka kor allah u dhiga aan leeyahay gaalada allah jebiyo islaamka kor allah u dhiga gaalada allah jebiyo xabadii gaalada soo rida kor allah uga dhigaan leeyahay midda ayagu ay ridaanna allah ku ejelay aan leeyahay gaalada maasha allah baahi aan aad yahin baan u qabay alxamdulilahi walaayadu i fiican bay ii siisay iyadana sidaasba anuga mahad celiyey alxamdulilahi baahi weyn baan u qaba cabdi axmed cadaan misegawaay oo degmada galcad hoose waxaa la siiyey soddon neefoo ariyo walaayad isiisan uga mahad celinayaa marka hore ilaahay subxaana watacaala uga mahad celinayaa marka labaadna walaayada inay isiisay igu garab qabatay in muctiro ana xabad haysan ilma agooma iska korinaayo iyo arkeenay ugu siiyeen waa uga mahad celinaya in ilaahay ajri xasana allah ka siiyo gaaladana gugacgadaal alla u jeegshan ka tuugaa ilaahay weyn subxaana watacaala islaamkana kor guud allah saaran leh wagaayga waa muuse suudaxas waxaan jooga gobolka galgaduud ahaan meelaya galcad waxaa laysiiya labaatan oo ari ah oo saka farxadayda waa mahad mahadda allah iskale ilaahay baa mahadda iskale oo asigay usugnaa waa ku faracsanahay intii ka shaqaysay iyo intii diinka ilaahay gaaroogta ilaahay maaragtay ugu jiseeyo saka qaybinta ka dhacday degmada galcad ayaa ku soo aaday iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay si xiriir ah ay saka qaybintu uga socotay gobollo badan oo ay galgaduud ka mid tahay halka warkaad dowraad kala socotaan waa raadiyaha alfurqaan afar iyo labaatan qof ayaa lagu dilay suudaan iyadoo mawjado barakac ah ay ka socdaan galbeedka gobolka daarfuur ee dalkaas ugu yaraan afar iyo labaatan qof ayaa la dilay kadib markii xeryo barakacaha lagu weeraray galbeedka darafuur ee dalka suudaan ashraf ciise oo ah afhayeenka ciidamada shisheeye ee qaramada midoobey iyo midowda afrika u jooga halkaas wuxuu sheegay in sagaal labaatankii iyo soddonkii bilihii tegey dagaal halkaas ka dhacay ay saameyn ku yeesheen nolosha dadka barakacayaasha iyo kuwa qaxootiga ah xeryaha ayaa waxaa ka socda toogasho dilal iyo gubasho taasoo keentay dhimasho badan iyo barakac ay sameeyeen qabiilooyinka ay dhibaatadu kala gaartay colaadda gobolka daarfuur waxa ay bilaabatay labada kun iyo saddexdii kadib markii inta badan fallaagadu ay ku kaceen khartuum ilaa saddex boqol oo kun oo qof ayaa la dilay halka ay ku barakaceen laba dhibic shan milyan kuwaasoo boqol iyo siddeetan kun oo ka mid ah ay ku barakaceen galbeedka daarfuur sida lagu sheegay qiyaasaha qaramada midoobe warye maxalli ahna oo ku sugan waxa uu soo sheegayaa in rabshaduhu ay ku faafeen aaga ku hareeraysan gobolka ugu yaraan toban tuulo ayaa lagu gubay dadka qaarna waxay isku dayaan inay ka cararaan ama ay u cararaan xadka ilaa jaad qaramada midoobey iyo warbaahinta reer galbeedka ayaa colaada daarafuur ka dhigaya mid qowmiyadeed oo u dhexaysa qabaa'ilka carbeed iyo kuwa cawaan ah iyagoo u muuqda inay la safan yihiin kuwa cawaanta ah maadaama ay ku celcelinayaan in dad carab ah ay wax laayeen ilaha qaar ayaa waxa ay sheegayaan in khasaaruhu uu intaas ka badan yahay tirada la shaaciyey ee afar labaatanka ah islamarkaana dhimashada guud ahaan ay gaarayso konton bishii diseembar toddobiy labaatankeedii sida ay qortay oo kalada wararka ee royters boqolaal rag ah oo ku labisan dharka ciidamada iyo dad rayd ah ayaa weeraray kadibna boobay xero kale oo ku taal gobolka daarafuur warkii aad kala socoteen oo idinkaga imaanaya raadiyaha alfurqaan waa inaga intaa